بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي أفرتن يا شنات كتابك اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان casharku wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu اlwasiyati kitaabka labaatan iyo shanaad xadiidka lambarkiisu waxaa weeye kun konton iyo labo lambarka xadiidka xadiiثu cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi maa xaqu mri'in qof xaqi maaha qofkaasoo muslimin muslim ah qofkaasoo lahu shay-un shay u ahaaday shaygaasoo yuusii fiihi uu dhexdiisa dardaarmayo in la dardaarmo mudan yabiitu inuu baryo xaqiisu ma aha ama yabiitu xaal uu baryayo leylatayni laba hameen yabiitu inuu baryo xaqiisu ma aha leylatayni laba hameen ilaa walxaal wa wasiyatuhu wasiyadiisii maktuubatun ay tahay mid la qoray cindahu agtiisa qof leh ama haya qof muslima oo shay u sugnaaday yuusii fiihi uu dardaarmayo ashyaada in la dardaarmo ah xaqiisu maaha lama hamen inuu iska hoydo ilaa dardaarankiisii inuu u qoran yahay mooyaane ilaa qofkaani ma garanayo xilli uu dhimanayo marka intaasna shaqo ku jira waxbaa isbedelaya qof baa ammaano keenaya mid baa wixiisi kaa qaadanaya mid baa adigu wax ku leedahay mid baa marka waa in wixii hadba wixii iska bedela la qoro oo dardaarankiisii uu halkaa u yaallo barkinta hoosteeda iyo wixii ka agdhow akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi lwasaaya baabul wasaayaaba ku wariy taasi wataa baabul wasiyati dardaarmid buu baab yahay wasiya bihulusi saddex meelood meel la dardaarmo ka badan lamaba ogolaba in laga badiyo thuluth thuluth iyo wixii ka yar xadiidu sacd bni abi waqaas radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi wuxua sala allahu calayh wasalam yacuuduni mid soo booqda caama xajati lwadaaci sagootiga xajkiisa sanadkeedii sanadkii nebigu dadka sagootiyadoo u dardaarmay oo xajka nebigu yimid ayaa nebigu soo booqday min wajacin buu iga soo booqday nebigu xanuun xanuunkaasoo ishtaadda darnaaday bii aniga xanuun aad iigu darnaaday faqultu waxaan idhi nebigu markuu ii yimid innii aniga qad balaqa wuxuu gaaray minii innii aniga qad balaqa waxaa gaaray bii aniga min alwajaci xanuunka xaggiisa waxa aada u jeedid waana aniguna duu maalin hanti iyo xoolo midu saaxiib ana xoolaan leeah walaa yarisunii inamana dhaxlayso ilabnatun gabar mooyaane waxdada oo indhaxlaya gabar baa jidha waxaanu adduunyaa anigu aan leeyahayna waa hayaa afa atasadaqu nebi allow ma sadaqaysaa aakhira iga horaysee bihuluthey maalii maalkayga saddex meelood labo ma bixiya qaala nebi wuxuu yidhi dee qof jiran oo xoola bixinaya wixii dardaaran bay iska noqonayaan moogta ilaa waa xanuunsan yahay qaala nebi wuxuu yidhi laa mada faqultu waxaan idhi bishadari kala bar ma bixiya faqaala nebi wuxuu yidhi laa uma qaala nebigu wuxuu yidhi athuluu athulu bimaana waxay ka dhigan tahay almashruucu kan la jideeyey waa athulu saddex meelood meel wathuluثu thuluثka laftiisu kaiirun waa badan yahay kabiirun waa wenyahy ow kaiirun waa badan yahay oo qofku haddii dee dadkiisu baahan yihiin dee waxaaba fiican inuusan xoolaha ka dhammayni thulu wax ka yar dardaarmo haddii kale oo hantidu badan tahayna saddex meeloodoo meel thulu innaka adigu sacadow waa raggii jannada loogu bishaareeyey ninkan leeyahy sacad bin abi waqaas innaka adigu antadara inaad ka tegtid warahataka dadka warahadaadoo ku dhaxlaya akhniyaaa iyagoo hodan ah baa khayrun kaaga khayr badan min an tadarahum inaad ka tegtid caalatan iyagoo cayro yatakafafuuna annaasa dadka sacbada u dhiganaya oo kafafaysanaya calacalaha u horsanaya oo xataa haddaa hadda xoola ka dhiganto ka dhi qofku ka dhinto xoolo xalaala oo caruurtiisa iyo dadkii dhexli lahaa u tabcay ajar buu ku leeyahay isagaa u tabcay iyagiina ilaahay khayr ha waafajiyo bay noqonaysaa waxa weeyaan inta iyagoo cayraho gacnaha hoorsanaya oo ka tegila marka ha ka wada bixinin Ta- tan lafteeda adaa tabco ajir baa leedahay wa innaka adigu saacadow lan tunfiqa ma bixinaysid nafaqatan nafaqo nafaqadaasoo tabtaqii bihaa a ku dalbaysa wajhallaahi ilaahay wejigiisa ilaa ujirta waa lagu ajar siinayaa bihaa iyada waa laga ajar siinayaa xataa maaba allaha ka dhiga sheega tajcalu aa yeelaysid fii fimra'atika waa laba fii weeye laakiin waa kala duwan yihiin fii oo xaraf jaara iyo fii kale miyaa mise fii fimra'atika haweenaydaada afkeeda dhexdiisa labada isqabta waxay xataa cayaar cayaar afka iskugu gelgeliyaan oo saasoo kale xaaskiisa ninku afka ugu geliyoo kale xataa allaha ka dhige ajir baa lagaa siinaya sababtoo ah isagaa soo tabcay waaye wax kasoo abixis waxa xataa is- uusan islahayn ajaraa ka heshi oo dadkaa isqaba iyo waxyaalaha dhex maroo kale ah xataa ajarkii baa loo qoraya faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah nebi allow ukhallafu ma lay gadaal marinaya bacda asxaabi asxaabtayda ka bacdi magaaladan mako hadda aan ku xanuunsadahay magaaladii ilaahay dartii aan uga hijrooday weeye dadkii xajatulwadaac bay u yimaadeen waa noqonayaan aniguna ma xanuunkaanan la harayaa ma lay gadaal marinayaa iyagiina ma tegayaan saxaabadu waxay jeclaayeen meeshay ilaahay dartii uga hijroodeen inaysan deegaan ka dhigan oo ka tagaan marka dee ninkaana waa xanuunsan yihi madiine iyo xaggaasi rabaa inay ku noqdaan qaala nebigu wuxuu yidhi innaka adiga lan tukhallafa lagu gadaal marin mayo oo fa tacmala aada camal fasho camalan camaloo saalixan wanaagsan ila isdadta waxaad siyaadsanaysaa fiihi dhe bihi sabab camalkaas sababkiisa darajatan darajo iyo wa rifcatan sarrayn wax allaale waxaad samayso darajo iyo sarrayn baa ku helaysaa uma intaa ka bacdi lacallaka waxaa laga yaabaa lacalladii mar haddii xagga nebiga ka timid marka xaqiiqa iska noqonaysaa an tukhallafa in lagu gadaal mariyo dhimashaba lagaa gadaal mariyo xanuunka lagaa dulqaado xataa yantafica bika ilaahay kaaga intifaacayaan adiga aqwaamun ummado wayadura bika kaaga dhibaatoonayaan aakharuuna kuwo kale inta noolaatid waxaa laga yaabaa inay ummadana kugu intifaacaan noloshaada waa muslimiinta hogaamisid madaxu noqotid jihaad gelisid waaye kuwo kalena kaaga dhimutaan waa kuwa gaalada ah sidii baana dhici doonta oo aadanba xanuunkan hadda aad ka cabsanaysa aadan u dhiman allaahumma amdi ilaahu u tagsii baa nebigu yidhi liasxaabi asxaabtayda hijratahum hijradooda u taam yeel walaa taruddahum ilaahu ha celinin calaa acqaabihim cirbahooda ilaahu gadaal ha ugu celin laakine laakinal laakina albaa'isu ninka baasoobay sacdubnu khawlata sacdubnu khawla wey albaa'is waa mid bu'sigu midku ku dhacay siduu rabay si aan ahayn midkay ka noqotay waa sacdubnu khawla maxaa yeelay raawigu wuxuu yidhi yafrii waxaaba u tiiraanyoonaya lahu kaas rasuulullaahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam muxuu nebigu sidaa ugu samaynayaa an maata liajli an maata inuu dhintay bimakat maka alla ninkayse kale ka noqoto waa ninkaas sacad ibnu khawla ah waana inuu ku dhintay magaalada maka oo awal uu ka hijrooday haa, sacd ibnu khawla marka laakiin ilbaa'isu aharulbu'si dhibaatada raadkeedu midkuu yahay oo ah shiddat lfaqri walxaaja faqri iyo baahi daran waa ninkan inuu magaalada maka ku dhintay darteed horta ninkii sacad ahaa maadaama nebigu yidhi waxaa laga yaabaa inaad sii noolaato aadan maka ku dhiman waxyaalaha maqiibaadka iyo nebigu kasii warramay ka mid tahayoo ninkii waa noolaa waa noolaa muddo dheer ilaa uu ciraaq ka furtay ciraaq ilaa uu ka furtay wadamo badanoo bilaadu shirki ahaa uu ka sifeeyey gaaladii muslimiintii qaniimo heleenu ku intifaaceen gaaladiina ku dhibaatootay sidaasaa dhacday أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة حديث ابن عباس قال وحيري لو غض الناس dadku hadday yarayn lahaayeen dadku hadday nusqaamin lahaayeen ila rubuci laga gaarayo rubuc waa maxay thuluthka la bixinayo hadday thuluthka inta ka yareeyaan ilaa rubuc ilaa saddex meelood meel shayga haddii loo qaybsho iyo afar meelood meel kee yar afar meelood meel baa yar marka hadday dadku thuluthka ka yareeyaan afar meelood meel kaba dhigaan baaba ficnaan lahayd lianna rasuulahi nebi maxamed sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi athuluth kan la jideeyey waa thuluth wathuluthuna kahiirun waa badan yahay ow kabiirun waa weyn yahay oo saasaaba nebigu yidhi marka saasaa lakaana awlaa saa hadday samayn lahaayeen alla saasaa habboonaan lahayd akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alwasaaya baabu alwasiyati bithuluth baabu wusuuli hawaabi sadaqaati sadaqooyinka gaaridooda ya sadaqooyinka ajarka hawaabkooda gaaridda ay gaarayso ilalmeyiti meydka baabkan wuxuu ka hadlayaa meydka in uu gaarayso sadaqada hawaabkeedii sadaqaa bixis hawaabkii baa gaaraya qofaan hadda waxba garanayn ba wax iska dhahaya maxaa waxaan loo bixinayaa ma qofkii dhintay baa cunaya yaa ku yidhi qofkii dhintay baa cunaya hawaabka iyo ajarkan baa qofkii gaaraya qof gaajaysan baa cunno siisay dhar baa siisay biyaa siisay lacag baa siisay sadaqada weliba iyadu waa mutafaq waxyaalaha khilaafka ku jira maba ahaba waayahay xadiidu caaisha ana rajulan baa qaala linabiyi ku yidhi sal alla alay slam nin baa nebiga ku yidhi ina ummi hooyaday uftutilat nafsuhaa naftood nafteedii waa lagu soo keriyey kiris bay u dhimatay si kada ah waadunnahaa waxaan u malaynayaabuu yidhi low takalamad hooyaday hadday hadli lahay oo aysan keris u dhimateen tasadaqad inay wax la bixi lahayd ilaa qoftaa cajaa'ibka ay saxaabiyaddaay faqaala fahal lahaa buu yidhi nebi allow hooyaday ma u ahaaday ajrun ajar in tasadaqtu canhaa anigu haddaan ka sadaqeeyo iyadu lama bixine anugu haddaan hadda ka baxsho qof dhintay hooyaday dhimatay haddaan wax u baxsho ajar ma helaysaa qaala nebigu wuxuu yidhi nacam ha khalaas warku waa caddaaday marka waa garanaysaa xadiidka waa kitaabka lagu jiro o dhan baa xadiida ku taalla waa waa wixii bukhaari iyo muslim isku waafaqeen hada akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi اljana'is baabu mowti اlfaj'ati albagd marka marka shay wixii la bixiyaba wax isagoo hebel haddaan bixiyo ma dhihin gaara wax allaale wixii la bixiyo wanaagsan baa gaaraya baabulwaqfi waqafkiina buu baab yahay xadiidu cumar ana cumara bna alkhadaab asaaba ardan dhul buu helay asiibay bikhaybara meesha khaybara la yihahdo dhul ka hela markii yahuud yahuud baa laga furtay nimankan balaayada ah waa magaalo weyn hadda oo camiran oo dhulkan sacuudiga ku taal faata nabiya sayid cumar nebigu u yimi sal l sl yastamiruhu fiiha xaalo kala tashanayo nabi allow xoolaa isoo galay see u galnaa xoolahana dee wax wanaagsan dee kusoo gala aakhiraa fiican in loo hormarsadee faqaala wuxuu yidhi xusey cumar yaa rasuula allah innii anugu asabtu ardan dhul baan asiibay bikhaybara meesha la dhaho lam usib ma asiibin weligay maalan maal qadu weligay anfasa ka wanaag badan cindii aniga agtayda minhu maalkaas weligay xoola iiga fiican ima soo gelin famaadaa famaa taamuru bihi maxaad amraysaa maxaan ku sameeyaa qaala nabi wuxuu yidhi in shiita haddaad doonto xabasta waxaad waqfaysaa aslaha asalka xoolahan asalkooda waqaf ka dhig watasadaqta bihaa waana sadaqaysanaysaa wixii ka soo baxana waa la sadaqaynaya qaala wuxuu yidhi ibnu cumar fatasadaqa waa sadaqaysay sayd cumar bihaa ardadii cumaro cumar annahu laa yubaacu inaan la gadi karin walaa yuuhabu la hibayn karin walaa yuurahu la dhaxli karin xoolahaas layskama dhaxlo laysma siin karo waxa weye lama gadi karo waa waqf watasadaqa wuxuu ku sadaqaystay bihaa iyadii ardadii fi lfuqaraa'i fuqaradii wa fi lqurbaa dadkii qaraabada u saaxiibka ahaa wa fi riqaabi addoommadii waxa ka soo baxaa lagu bixinaya kuwii la xoreynayey oo la kitaabeeyey iyo wa fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa iyo wabni sabiili waddada midka haya iyo wadayfi midka martiga ah waka waxaasoo dhan baa wixii ka soo bax lagu maamulaya laa junaaxa buu ku daray wax dembiya ma aha calaa man waliyaha dhulkaa qofkii tawaliyo oo maamulkeeda qabta ila sayd cumar weligii noolaan maye an yaakula minhaa inuu ka cuno xaggeeda bilmacruuf ninka ka shaqaynaya ee dadka maamulaya waa ka cuni karaa miraha iyo wax ka baxaya wayudcima cidna waxbuu ka siin karaa ka quudin karaa dembi kama aha hayra mutamawilin xaalo yahay mid ka maalaysanaya heyrkiis xoola ka urursanaya qaala raawi wuxuu yidhi faxadatu bihi xadiidka waxaan u sheegay ibnu siriin ibnu siriin baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi hayra muta'afilin maalan mid faraqa maal ka buxsanaya heyrka xaalooyi waay hayra muta'afilin tii hore hayra mutamawilin baa ee waa mid ka maalaysanaya tan hayra muta'afilin maalan mid maal ka urursanaya waa oo maal ka jamacsanaya akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi shuruud baabu shuruud fi lwaqf qofka wax waqfaya waqafka shuruud waa u samayn karaa hebel baa naadirka waxaasaa wixii ka soo baxa lagu maamulaya dadka noocaasaa wixii ka soo baxa la siinaya shuruud buu u xiri karaa masaajid buu xataa inta dhisoo dhihi karaa masaajidka jameecadaasaan ku waqfa iyagaa ku tukan kara dad kale dabadda ka joogaya wuu dhihi karaa waqafku waa baab ballaaran dee baabu tarki lwasiyati buu u baab yahay wasiyada ka tegiddeed liman qof laysa lahu shay-un shay usan u ahaan shaygaas yuusii fiihi oo dardaarmo qof aan haysan wuxuu dardaarmaba waxbaba ma leh wuxuu dee wasiyada inuu ka tago dhib ma leh leanna wuxuu dardaarmaba ma hayaba kababa ma hayso boggiisa iyo beerkiisa waxba kama xigaan waaye xadiidu cabdillaahi bni abi awfa can dalxati bni mus- can dalxati bni musharifin qaala wuxuu yidhi sa'altu cabdallaahi bni abi awfa dalxaa ka warinaya hal kaana nebiyu nebigu muu ahaa sala allahu alay slam awsaa mid dardaarmayo war horta nebigu ma dardaarma qaala wuxuu yidhi laa maya faqultu waxaan idhi keyfa kutiba see loogu dul qoray loogu faral yeelay cala nnaasi dadka alwasiyatu dardaaran ilaa dardaarankan muxuu yahay marka kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowt alwasiya dardaarankaas aw umiruu bilwasiyati mise dardaaran baa la amr qaala wuxuu yidhi dardaaranka nebigu dardaarmay wuxuu ahaa awsaa bikitaabillaah ilaahay kitaabkiisa ba nebigu dardaarmay ilaahay kitaabkiisa in lagu dhego bitamasuki bihi in la qabsado waalcamali bimuqtadaah kitaabku wuxuu keenaya in lagu dhaqmo taasoo dardaarmo dardaaran ka weynna ma jiro dardaaran ka weyn ma jiro saxiix muslimka waxaa ku yaallay nebigu inuu dardaarmay markii uu sii dhibanayay saddex arrimood kow arrinta koowaad waxayd laa yabqayanna bijasiirati alcarab diinan jasiiratu alcarab laba diinood yaysan ku baaqi noqonin dhulkan hadda laysku hayo laba diinood yaysan ka wada shaqaynin diinul islaamka bis dhulkan hadda badankiisu bariga dhexaa haddee waa dardaaran midda labaad dardaarankana wuxuu ahaa waa isla taa lafteeda laba diinood waa maxay yahuud baa meesha wax ka deganaan jirtay akhriju lyahuuda min jasiirati alcarab baa nebigu ka dardaarmay yahuud ha laga saaro jasiirat alcarab bal arag wixii nebigu kasii dardaarmay markii la fulin waayey wax hadda maanta ka taagan mid labaadoo nebigu dardaarmay waxay ahayd wafdiga waxaa la qaabishaan wixii aan la qaabili jiray soo dhoweyntii iyo xusumaadii iyo wufuudda saan u ikraami jiraa loo karaamay tii saddexaad waa halmaamay buu yidhi labadaas markuu sheegay akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi lwasaaya baabu lwasaaya wa qowli nabiy sal l wakaas wasiyat rajul maktuub cinda xadiidu caaisha can ilaswadi qaala wuxuu yidhi dakaruu cinda caaishata waxay ku sheegeen caaisha agteeda waxaa lagu sheeg sheegay ana caliyan radiallahu an sayid cali kaana wuxuu ahaa wasiyan mid wasi ah oo nebigiibuuba dardaaran ka haystaa sayid cali baa lagu yidhi caaishaana meesha fadhida faqaalad waxay tidhi man owsaa ilayho yaa u dardaarmay hadduu wasi ahaa yaa wasi ka dhigoo u dardaarmay waqad kuntu anaa waxaan ahaabay tidhi musnidatahu nebiga mid tihirisay ilaa sadri laabtayda nebigu markuu dhibanaya laabtaydan saa ugu haye dardaaran nebigu sayid cali gaar ugu dardaarmayna ma ogine yaa yaa u dardaarmay maxaa sheegaysaan anaaba halkaa laabtaydaa nebiga ku hayay markii naftu kasii baxaysay ow qaalad waxay tihi xajrii meeshaa dhabtaydaa baan ku hayay bowdyahayga fadacaa bidasti nebigu wuxuu wacday weelka dastiga la yidhaahdo baaf oo kale hadda aan nidhaahno xeero ballaaran oo kale taas yar halle ii keeno haye falaqadin khanafa falaqadin khanafa nebigu waa dhacay fii xajrii dhabtayda meeshaa bowdahaygaa dee qofku markay naftu ka dhacdo awooddii saasoo bab u dhahayaa moogta saasoo macnaha halkaas a meeshii aan ku hayay nebigu ugu siish in khanafa waa iishay wey halkaasuu nebigu ku iish calayhi salatu wasalaam lanna xubnihii markii naftu ka baxdo waa soo raaracsamayaan famaa shacartu maba garan bay tiri anigu annahu nebigu qad maata inuu dhintay marka famataa awsaa ilayhi goormuu u dardaarmay marka nebigu sayid cali meeshaa maxaa ku baxay marka kuwan shiicooyinkaa iyo waxay leeyihiin sayid cali baa wax gaara iyo madaxnimada iyadoo waxay ka wadaan kuwa hadalka wada madaxnimada nebigu hadduu dhintay kabacdi sayid cali baa la yidhi hay hadalkaasaan ha- jira mayaa oo dardaaran nebigu inuu isagu dowladda uu qabtay sayid cali war ma jidha bay tiri ma jidho anaaba intaa nebiga saa gacanta ugu hayay أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مكتوبة عنده حديث ابن عباس بالله حديث كان أنه قال ابن عباس وحير يوم الخميس الله مال انت خميس هذا وما يوم الخميس خميس يوم مال كذا محوها خميس يا الله خميس با يوم الخميس ومعنى الله دران مال انت محا وما يوم أي يوم هو الله محو محو هذا iyo dhibaatadii dhacday maalintii dhibaatada u dhacday nebiga xanuunkiisu darnaaday soo ma ah maalintii khamiista ahayd hay uma bakaa waaba iska ooy xataa khadaba damcuhu ilintiisu ilintu ilaa ay dharoobtay alxasbaa'a qururuxi dhulka yaallay baa indhaha ilmadoodii gaadh faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas ishtadda birasuuli illaahi rasuulka ilaahi wuu ku darnaaday sala allahu calayh wasalam waju- wajacuhu xanuunkiisii yowma alkhamiisi maalin khamiisa nebigu xanuunku ku darnaaday faqaala nebigu wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada bikitaabin war ii keena kitaab qalin iyo khad iyo warqad wax lagu qoro ii keena kitaabku maaha kitaab iska qoran kitaab fulaana waa meel wax lagu qori kara la kaalaya aktub lakum waxaan idiin qorayaa kitaaban qoraaloo lan tadiluu aynaan dhumayn bacdahu gadaashi abaddan weligeed aynaan dhumayn qoraal baa idinka tegayaa la kaalay fatanaasacuu dadkii baa dooday warqaddii kitaabka meeshay dooni lahaayeen ee qalinkii dood baa dhex madhay nebiguna waa xanuunsan yahay waa la dul taagan yahay walaa yenbaqii downa ma aha cinda nebiyi nebi agti tanaasucun doodid nebi hor dushiisa in lagu doodo dow maaha faqaalo waxay dhaheen qaarkood hajara rasul lla sl nebigu waa nebigu waa tarsaas war nebigu yaa macna xanuunkiibaa ka batayoo see wax yihiin macnaha dad baa saa ku fasiray ayib war nebinku waaba idinka hijroodoo kale waaba idinka tego waa rafiiqulaclaa iyo xaggaas ama su-aaloo kale ka dhigo hajara rasuulah hajara rasuulah war nebigu mayuu xoogaa calayhi salaatu wasalaam isbedelay hadalkiisu mayuu doorsoomay xanuunka dartii mayaa isbedel nebiga ugu dhacay tafsiirka u fiicanna waa midkaa dambe hadda aan sheegnay qaala nebigu wuxuu yidhi markay murankii joojin waayeen dacuunii iga taga faladii midka ana anigu fiihi dhexdiisa aan ku sugnahay baa khayrun ka khayr badan mimaa tadcuunii ilayh waxaad iigu yeeraysaani iga baxa wa awsaa wuxuu dardaarmay cinda mowti markuu dhimanayay bialaain nebigu saddex shay buu dardaarmay akhriju lmushrikiina buu yidhi gaalada ka saara mushrikiinta min jasiirati alcarab waa xadiidka hadda sheegaynay jasiirat alcarab ha laga saaro wa ajiizu lwafda wafdigana ku qababaaliyo ku qaabila binaxwi maa kii oo kale kuntu aan ahaa ujiizuhum mid ku ku abaaliya wa nasiitu haaliata tii saddexaadna waan halmaamay buu yidhi tii saddexaad waan hal marka jasiirat lcarab waa xaggee yahuudda iyo mushrikiintaa laga saaree maa bayna cadan cadan laga bilaabo waa tana cadantan yaman ku taal ilaa ciraaq waa xagga dherarka wa min jiddata magaaladan jidda oo hadda halkan sacuudiga laga dego ilaa adraafi shaam shaam dacalladeeda ballarka tii horena waa dherarka waa inta hadda hawshu ka socoto ardu shaam ya ilaa ciraaq ilaa yaman tii saddexaad waa halmaamay laakiin waxaa la yidhi waxay ahayd ciidanka ninka usaame la yidhaahdo ha la fasaxo nebigu isagoo ciidankaa diyaashay baa nebigu xanuunsaday marka ciidankii waxay dhaheen war bal nebiga aan baxnaanino ogaano xaalkiisa ciidankii aan tegin baa nebigu dhintay ciidankaa ha la diro bas abubakar baa markaas oofiyadu ciidankii diray radi allahu canhu akhrajahu اlbukhaariyu fii kitaabi اljihaadi xadiidu ibn cabaas qaala wuxuu yidhi lamaa xudira rasuulullahi nebi moxamed markii lagu soo xaadiray cidna adduunka looga tegi maye nebi moxamed baaba ka dhintay calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed markii lagu soo xaadiray wa filbeyti guriga dhexdiisana rijaalun rag baa ahaa faqaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam halumuu warkaalaya aktub lakum waxaan idiin qorayaa kitaaban kitaab baan idiin qorayaa iyo qoraal laa tadiluu bacdahu gadaasheednaan dhumaynin faqaala bacduhum barkoodu waxay dhaheen ina rasuula allahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam qad qalabahu lwajacu xanuunkii baa ka qaalib noqday waay war nabiga xanuunkii baa ka qaalib noqday warqadda aan idiin qoray waxaan xanuunkii baa ka batay oo hadalkii baa isbedelay ma aha warqad la kaalaye xaqiiqaa maaha iska daaye oo kale xanuunkaa ka batay wa cindakum agtiinan alqur'aanu qur-aanka ilaahay baa haysataan warqad kaloo la idiin qoro marakan ya hadalka waxaaba yidhi baa la yidhi cumar bin khadaab cumar bin khadaabna waa ka cilmi badnaa ibnu cabaas faاhtalafa ahlulbeyti dadkii guriga jooga waa iskhilaafeen wakhtasamuu waa murmeen fa minhum waxaa ka mid ah man yaquulu mid dhahaya qaribuu soo dhoweeya yaktub lakum idiin qoreen kitaaban kitaab laa tadiluu bacdahu gadaasheednaan dhumayn wa minhum waxaa ka mid ahaa man yaquulu mid ku qowlaya kayra daalika warkaa waraan ahayn falamaa akaru lagwa laqwigii markay badiyeen iyo walikhtilaafa iskhilaafkii iyo hugunkii qaala rasuululahi wuxu yidhi sal ly slm quumuu iga istaaga ka kaca meesha qaala cubaydاllaahi araawi ninka raawiga wuxuu yidhi fakaana yaquulu ibnu cabaas ibnu cabaas waxaa mid dhahaa ina arasiyata dhibaato dhibaato iyo balaayo iyo musiibo kula rasi kula arasiyati dhibaatoo dhan iyo balaayoo dhan maa weeye xaala kala teerahay bayna rasuulillaahi nebi moxamed sal lla alay slam iyo wa bayna an yaktuba lahum inuu u qoro dalika alkitaaba dhibaatoo dhan waxaa weeye arrinta kala teedahday oo isku diiday nebi maxamed iyo wixii uu qori lahaa bal may u keenaan ha qore waaya kolleyba nebigu dee isago wax ma qori jirin ciidunbu waa maxaa yeelay waa likhtilaafihim iskhilaafkooda iyo walaqadum huunkooda meesha khilaafku waa balaado iyo sawaxankii iyo wixii meesha ka jiray waaya sayd cumarna wuxuu ogaa alyooma akmaltu lakum diinakum diinta inay dhammaystiranta khalaas wax ka soo dhacaya ilaa qiyaamada ma jiraan ilaa kitaabka iyo sunnada in looga helayo caddayn ama dalaalo nebigoo xanuunsanna in lagu dhibaateeyo warqad qorid inaysan meesha ku jirin waay warqad qoraalka in la iska daayay sayd cumar qabay أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كتاب النذر نذر كيبو كتابي نذر بانقلا مرك لا يري لي وحسن نذر باب الأمر ببابه بقضاء النذر النذر كقلينت حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه نبضون كوينة استفتى رسول الله sala allahu calay waslm nebi moxamed boo ka fadwo dalba faqaala wuxuu yidhi ina ummii hooyaday maatad waa dhimatay wa calayhaa nadru dusheedana nadar ba ahaa faqaala nab wuxuu yidhi iqdihi canha dee ka ka gud nadarkii ilaa baabul amri biqadaai nadr wey nadarka gudidiisa weeye qallaho macnaha gudidiisa dee hooyadaa nadarka ka gud baa la yidhi akrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lwasaaya baabunahyi buu baabiya can inadri nadar baa laiska nahiyinaya wa annahu nadarku laa yaruddu shayan shayna inuusan celin karin haddaan waxaa helo ilaahay waxaan u nadra waxaa inaan bixiyo waxaa inaan sameeyo waxa kolleyba nadarka waxba ma celinayo waaye ilaa dadku markay nadarka galayaan waxaasaa nadra waxbay dhahayaan waxaas haddii ilaahay saa maanta ii yeelo ama waxaa ka badbaado ama waxaa helo laakiin fiiriyo waa masale laga hadlo xadiidu ibni cumar qaal nahaa annabiyu sala allahu alay slam nebigu wuxuu diiday cani nadri buu nahiye qaala wuxuu yidhi innahu nadarku laa yaruddu shayan shayna ma celiyo wa innamaa yustakhraju waxaa lagala soo baxa bihi na- nadarka min albakhiili bakhiilka xoolaha looga qaataa midaan waxba baxsheen baa xaaladda inta ka xiranta ee nadar baan galay inaan rati bixiyo ama hal bixiyo ama waxaas haddii waxaasaa ii noqoto wixii baa ilaahay xaggii sidii ka noqonaya awal waxaan uma baxsheena wixii baa looga qaadanaya ilaa nadarka waa in la oofiye wayuufuuna binadri nadarka waa in la oofiye waaye ilaa ninkan bakiilka wax bixin maya ilaa ciwad inuu helo waxaa hadday ii dhoqoto baan waxaa bixinayaa si kale waxu bixin maya waa bakiil wixii baa u noqonaya markaasaa waa inuu wixii bixiyo marka nadarkii baa qadartii waafaqaya awalba ilaahay xaggii ka qadarneed qofka inuu waxaan helayo kan- kanaa looga qaadanaya marka nadarka la nahiyinayo waxa weye qofku inuu caqiideeyo nadarku inuu qadarta baajin karo saasna ma aha haddau sahay qofku hadda nadar galo isagoo og ilaahay baa waxna dhiba waxna anfaca nadarku waa wasiilo in ilaahay kuu soo mariyo saa rabtay baa laga yaabaa yaa bes taas lama nahyin أخرجه البخاري حديث أبي هريرة قال وحير قال النبي صلى الله عليه وسلم وحير لا يأتي ابن لا يأتي ابن آدم لا يأتي لم يماد ابن آدمك النذر نذرك بشيء شيء لا شيء صلى لم يكن عن هين قدر له من أول لو قدري وعن هري لو قدرين نذرك وكين ما يقفك ولكن يلغيه النذر نذرك وحكتور يا لكل ما يا إلى القدر قدرت ila alqadari qadarkii kaasoo qad qudira la horey loogu qadaray fayastakhriju llahu ilaahay wuxuu soo saarayaa bihi nadarkii min albakhiili bakhiilkii baa xoolihii looga soo saaraya ayib fayu'tii calayhi maa lam yakun yu'tii calayhi min qabl waxay ka dhigan tahay maadaama arrintii loo yeelay fa yu'tii calayhi maa shay lam yakun aan ahayn yu'tii calayhi min qabl waxaan awal horey laga heleen baa hadda looga qaadanaya amarkaa isagaayo la siiyey fa yu'tii calayhi waxaa ku dul imaanaya maa shay lam yakun yu'tii calayhi mid ku dul imaada ahayn min qabl horey maalan wuxuu ley haddaan caafimaad helo marka wixii buu helayaa isna markaa wuxuu nadray buu bixinayaa akhrajahu lbukhaariy baabu man nadara qofka nadray buu u baab yahay an yamshiya inuu socdo ila alkacbati kacbadii inuu lug ku tago ilaahay nadar waxaan ugu galay kacbadii gurigii ilaahay inaan lug ku tago diyaarad iyo markab iyo gaari iyo gaadiid iyo faras kale midna raaci mayo buu nadar ku galay xadiidu anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slm nebi moxamed ra'aa shaykhan nebigu wuxuu arkay nin duq ah yuhaadaa la tukubinayo bayna bnayhi labadiisii wiil dhexdood dhinacyadaa la hayaa waa nin da'ah qaala wuxuu yidhi nebigu maa baalu haadaa war ninkaa maxaa waya xaalkiisu qaaluu waxay dhaheen nadara wuxuu nadra an yamshiya inuu socdo kacbadii buu u socdaa qaala nebi wuxuu yidhi ina allaha ilaahay can tacdiibi haadaa kan cadaabidiisa nafsahu uu cadaabayo laqaniyun hodan buu ka yahi ninkan inuu socdo ilaa gurigii ilaahay ilaahay naftiisa ninkan uu cadaabayo isdhibaataynayo ilaahay hodan buu ka yahay waxba ugama baahna socodkiisa wa amarahu wuxuu amray an yarkaba inuu raaco war gaadiid fuul baa la yidhi waay akhrajahu lbukhaariyu gaadiidkaada raac baa la yidhi amarahu birukuubi gaadiidkaada fuul baa la yidhi laakiin hadduu mar nadarkii oofintiisa ka cajiso waa ninkaa dhinacyada lahayee dee maba uu oofin karo soo awoodba uma lehe xadiiثu cuqbata bni- cuqbat cuqbata bni caamirin qool nadarat ukhti walaashay baa nadartay buu yidhi an tamshiya iyana inay u lugayso ilaa beytillaah ilaahay gurigiisa inay u socoto waa gabar wa amaratni waxay amadhay an astaftiya lahaa inaan uga soo jawaab dalbo annabiya nebi maxamed sal l sl nebiga fadwo iisoo weydii fastaftaytuhu nebigu waa uga soo fadwo dalbay faqaala sal lla alay slm wuxuu yidhi litamshi ha socoto waltarkab hana fuush waay de hadday socon kadho awood leedahay macnaha ha aado gaadiidna ha raacdo waay akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi jazaaءi shay baabu man nadara almashya ila alkacba kitaabu laymaan baa la yidhahda waxaa laga hadlayaa dhaarihii baabu nahyi buu baab yahay can ilxalifi dhaar baa la iska nahyinayaa bikayr illaahi tacaala ilahay keyrku lagu dhaarto ilaahay cidaan ahayn in lagu dhaarto waa la isku diiday xadiidu cumar qaal qaala lii rasuulu lahi sal ly sl nebi maxamed wuxuu igu yidhi in allaha ilaahay yanhaakum wuxuu idinka nahyinayaa an taxlifuu inaad ku ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaasha aabbaha ku dhaaranina aabbayaasha waayo oo dadku se dad baa iskaga dhaarta aabbayaasha qaala cumar wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa xalaftu ma dhaaran bihaa aabbayaal mundu samictu markaan maqlay annabiy sal lla ly sl nebi maxamed markaan maqlay weligay dambe aabbe kuma dhaawaran daakiran xaalaan ahay mid u kasaya walaa aahiran xaalaan ahay yaa mid cid kale ka xikaayoonaya cid kale anoo ka warramayo hebel oo aabbihii ku dhaartaa saa yidhi xataa anoo cid kale ka warramaya walaa aahiran mid cid kale ka soo raraya oo ka xikaayoonaya iyo kas oo aniga xaggaygaa midna waay أkhrajahu الbukhaariy xadiiثu ibni cumar anahu adraka cumara bna الkhadaab cabdullaahi bn cumar aabbihiis buu soo gaaray fii rakbin jameeco dhexdood walxaal huwa yaxlifu u dhaaranayo biabiihi sayd cumar aabbihi buu ku dhaaranaya fanadaahum rasuul lahi nebi maxamed baa u dhawaaqay sal lla alay slm wuxuu yidhi alaaho in allaha ilaahi yanhaakum wuxuu idinkan reebayaa an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashiin faman qofkii kaana ahaday xaalifan mid dhaaranaya falyaxlif billaahi ilaahay ha ku dhaarto wailaa haddii kale falyasmud ha aamus ilaahay ku dhaaro haddii kale aamus aabbahay baan ku dhaarta hadhihi akhrajahu lbukhaariy baabu man bau baab yahay xalafa dhaartay billaati waalcuzaa waa laba sanam laate iyo cuza ee magacyada ilaahay bay bedbedeli jireenoo allahdii bay ee, laatay dhahayaanoo cuza casiiskii bay cuze dhahay marka dhagaxyay ula baxeen qofkii ku dhaarta laata iyo cuze falyaqul ha yidhaahdo haddiiba laa ilaaha ila allah towxiidka haddiiba deg deg iimaankaa kusoo noqdo towxiidkaa ku dhawaaqo haa kelimadan sharafta le caji badanaa laa ilaaha ila allah xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasul lahi sal lla slam wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarto faqaala yidhaahda fii xalifihi dhaartiisa wallaati baan ku dhaartay yidhaahda walcuzaa baan ku dhaartay yidhaahda falyaqul ha yidhaahdo laa ilaaha ila allah waman qaala qofkii dhaha lisaaxibihi qofkii saaxiibkiis u yidhaahda tacaala tacaala kaalay uqaamirka aan kula qamaare inakaan meeshii xagga ahay tagna aan soo qamaarne qofkii inta hadda weli lama qamaarin waa ugu yeeray kaala wixii soo cayaarnee falyatasadaq sadaqaha la baxo meesha yuusa aadin balaayada hadalkii ka soo baxayna sadaqaha baxsho hadalkii ka soo baxay sadaqaha la baxo wax xun buu ku hadlo maxaa u malaynaysaa kuwa iyagoo xoolay kusii bixinaya inta qamaarkiina taga waay akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi tafsiir suurat wanajm baabu afar aytumullaata walcuza baabu nadbi man buu baab yahay qof sunnanimadiis sunayntiis xalafa dhaartay yamiinan dhaar ku dhaartay fa ra'aa kayrahaa kayrkeed arkay khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay qof baa dhaartay wuxuu ogaaday siduu ku dhaartay inay ka khayr badan tahay sida kale fa ra'aa arkay ama fa ra'aa ogaaday khayrahaa kayrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ku ogaaday an yaatiya inuu la yimaadaa loo sunnaynaya ilaa baabu nadbi ma wey inuu la yimaadaa loo sunnaynaya alladii midka huwa khayrun khayrka ah wayukafira waa inuuna ka kafaaro guto can yamiinihi dhaartiisa wallaahi inaanan waxaa sadaqaysanayn waxaa wanaagga inaanan samaynayn muxuu ogaaday inuu wixii sameeyey inay fiican tahay dhaarna waa ka dhacday dhaar baa iga dhacday ha iskaga taagnaano weligaa hadhihin yeeli ma yeeli karo haddii dhaar baa iga dhacdo hebel inaanan wax siin baan ku dhaartay hadhihin weligaaye yaa hebel inaan u kala furinoo weligii dambe aan gacanta u taagayna wixii khayrka badnaa wanaagsanaa la imow hebelkii wax sii dhaartiina ka kafaaro gudo maxaa dhiba kafaara baa laguu sameeyey xadiidu abi muusa radia allahu canhu qaal arsalanii asxaabii baa i diray ilaa rasuulilaahi bay ii direen sala allahu calayhi wasalam as'aluhu xaala nebiga weydiinayo alxumlaana gaadiid gaadiid lagu guuro oo lahum iyaga aan usoo weydiinaya gaadiid ay raacaanoo jihaadka ku galaan id hum iyagu markay macahu nebiga maciisa yihiin fii jeyshil cusrati ciidankii jeyshul cusra la dhihi jiray tabuuka dagaalka u dambeeyo la qaaday wey wahiya waaba tan ila wahiya qaswatu tabuuka wey faqultu waxaan idhi yaa nabiy allahi ina asxaabii aniga saaxiibbaday arsaluunii ilayka aday ii kaa soo direen litaxmilahum inaa xambaartid oo gaadiid siisid geel faqaala wuxuu yidhi wallaahi la axmilukum inaanan idin qaadayn calaa shayin shay inaanan idinku xambaaraynoo gaadiid idin siinayn saxaabigu wuxuu yidhi wa waafaqtuhu nebigu waa soo waafaqo waa u imid waa abuu muusa alashcari walxal huwa qadbaano nebigo caraysan baan u imid markaan idhi nebi allow raggaas wixii kaa rabaan gaadiid ay ku guuraan yidhi wallahi inaanan siinayn gaadiid ay ku guuraan nebiguna xaalad waxaan u imid og maaragtay xanaaqsanaa walaa ashcuru ma garanayn buu yidhi nebigu inuu xanaaqsan yahay warajactu waaba noqday xasiinan xaalaan hamid tiiraanyaysan maxaan ka naxsanahay min manci nebiyi nebiga diididou diiday sala allahu alay wasalam iyo wa min makhaafati an yakuuna nebiyu nebigu inuu yahay cabsi aan ka baqayo sal alla alay slam wajada fii nafsihi naftiisa mid carooday calaya dusheeda marka labaadna waxaa isleehay adiga laftaada amaa nebi maxamed kuu carooda labadaba waa ka waxuu yidhi waa la tiiraanyooda farajactu ilaa asxaabii baan u noqday faahbartuhum waxaan u sheegay aladii qaala nebi midkii nebigu yidhi sal ly slm falam albah ma nagaan ilaa suwaycatan saacad yarow wax yaraan joogay id samictu isla markiiba waxaan maqlay bilaalan saxaabigii bilaalahay nebiga la joogi jirayo yunaadii dhawaaqaya eey cabdilaahi eey cabdallaahi cabdulaahi cabdulaahi waay cabdullaahi binu qays abu muusaaba waxaa la dhihi jiray magaciisa cabdullahi binu qays faajabtu waa ajiiba waay kan hee faqaala wuxuu yidhi ajiib rasuululahi nebi maxamed ajiib orad nebiga u tag nebiga ku wacaya sala allahu calay wasalam ajiib rasuulahi nebigu ilaahay ajiib yadcuuka wuu kuu yeerayaay falama ataytu markaan u tegay qaala nebi wuxuu yidhi khud haadayni alqariinayni labadan neefoo geelaayo isku xiran yaa geela waa laisku xiriirshaa soo maa xargaha waa laisku hogaankaa laiskula xiriiriyaa labadan isku xiriirsan iga qabo geelah koow waa labo wahaadayni alqariinayni labadan kaloo isku xiriirsan iga qabo waa afar lisitati abciratin lix geelah buu nebigu tirsay laba kalena ku dar kuwaasoo ibtaacahuna nebigu ka soo gatay xiinaydin min sacdi ninkii sacad la dhihi jiray buu ka soo gatay fandaliq bihinna orod la aad buu yidhi ilaa asxaabika nimankii rabay gaadiidka waa markii dhowta ku soo weydiinayay orod ugee nebiguna haddeer waa isagii dhaartay yidhi wallahi inaanan waxba siinayn waa loo yeeray lixdan geelaa kaxee baa layidhi faqultu waxaan idhi ina nabiya nebi maxamed sal alla alay slam yaxmilakum wuxuu idinku xambaarayaa calaa haa ulaa'i geelaan walaakinii wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa addacukum inaan idinka tegay nimankiinaan gaadiidka iisoo dirsadayow xataa yandaliqa maciya ilaa macayga ka tago bacdukum barkiin oo i raaco ilaa manna ii raaco samica maqlayey maqaalata rasuulilahi nebiga ilahi codkiisa sal sl horta fiiri aafahantide ninkaani markuu nebigu dhaarto yidhi waxba siin mayo waa tegay raggiiba u sheegay wuxuu yidhi nebigu waa dhaartay inuusan waxba idin siinayn isla markiiba inta loo yeeraa waxaa la yidhi kaalay nebigii baa kuu yeerayay wuu u tegey lix geelaa loo soo dhiibay geelii buu keena wuxuu is yidhi amowi moodaan raggii markii hore au warrantay warkaadii hore inuu been ahaa oo nebiguusan waxbaba kuu soo diidin markii hore horta wuxuu yidhi geelaana hadda la iisoo dhiibay oo nebigu idinku xambaaraya wallaahi laakiin idinka tegmayo waa inaad ragga igu dadhaan raggaasi waxay ii raacayaan markii uu nebigu dhaaranayo lahaa waxba gaadiida bixin mayo dadkii nebiga la joogay dad ka midaan u wada tegaynaa inaan run sheegayo si aad u ogaataan rag baa igu daraysaan laa tadunuu saydnaan ugu malayn annii anigu xadatukum inaanan idiin xadiiay laa tadunuu lianlaa tadunuu saydnaan ugu malayn annii anigu xadatukum inaan idiin sheegay shay-an war oo shay oo lam yaqulhu rasuulahi nebi maxamed usan dhihin saydnaan u moodin faqaaluu waxay dheheen lii aniga raggii igu dheheen innaka adigu abuu muusa alashcari cabdullahi binu qaysow cindanaa agtayada la musadaq mid loo rumeeyaata warkuu sheegay mid loo rumeeyaata wala nafcalanna waase samaynaynaa ma axbata wixii aad jecesha haddaad dhahdin rag nagu dara annagu been kugu tuhmi mayne waa kugu daraynaa fandalaqa waa tegay abuu muusa binafarin jameecow la tegey oo minhum iyagii ka mid ah xataa atawu ladiina ilaa ay kuwii u tageen samicuu maqlayay markii dhoweyto qowla rasuulilaahi nebi maxamed hadalkiis sal sl oo mancahu maqlaya nebiga diididiisii iyahum iyaga u diiday inuu gaadiid siinayo uma uma dabadeedna ogaa icdaa'ahum siintooda bacdu ka bacdi markii hore nebigu inuu dhaartay gaadiid inuusan siinayn ka bacdi inuu siiyey raggii meeshii fadhiyey baa loo tegay faxadauuhum waxay u warrameen raggan meesha la soo diray bimili maa shay oo kale xadaahum bihi abuu muusa abuu muusa wax u sheeg oo kale u sheegeen waa runtii bay dhahan abuu muusa markii hore nebigaa diiday markii dambana isagaa u yeeray geela isagaa u soo dhiibay warkau idiin sheegoo dhan war jira weeye akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi muusa can zahdam can zahdamin qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn cinda abi muusa fa utiya abi muuse waa loola yimi dakara wuxuu sheegay dajaajatan waa maxay dooro waxaa weeyaan hilib dooro digaag hilibkii baa loo keenay wa cindahu waxaa la joogay rajulu nin oo min banii taymilaahi ah waa qabiilkiisa kaasoo axmaru nin guduudan ah kaannahu waaba isagoo min almawaali ah ninkaas fadacaahu licaami cunadii ugu yeer wuxuu yidhi kaala ila cun dooradaa waxaan jikinka hadda loo baxshay kaale ila cuno dooradaan iyo waxaan la diyaariyey dajaajkan adduun dhan baa ku nool waddamo dhan buu hilib u yahay hadda fa qaala ninkii wuxuu yidhi innii anigu ra'aytuhu waa arkay digaagga yaakulu isagoo cunaya shay-an shay faqadirtuhu waa qurumays mararka doorooyinku meelaha joogjoogaan waxyaalahay cunaan baa arkayoo saalooyinka iyo waxyaalahay cunaanoo mar rababa iyo riirkiisa cuni mayo waa dhibsanayaa faxalaftu waxaan ku dhaartay u yidhi hadda ka hor markaan arkay laa aakulu inaan hilibkiisa cunin dib dambe digaag hilibki inaana cunin baa hadda ku dhaartay buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi ninkii saxaabiga ahaa abi muuse haluma warkaalay falow axadidkum idiin sheegeen can daaka kaa xaggiis anaa arrintaa idinka warramaya haddii dhaari kaa dhacdee kaalay innii aataytu nabiya nebi maxamed baan u imi sala allahu caleyh wasalam fii nafarin min alashcariyiin jamiico qabiilkayga ashcariyiinta anoo la socda nastaxmiluhu xaalaan ka gaadiid dalbayna nebiga ka qaadid dalbayno faqaala wuxuu yidhi wallaahi laa axmilukum inaanan idin xambaarayno gaadiidaa ku guudhaan idin siinayn wamaa cindii agtaydana maba aha maa axmilukum waxaan idinku raro idinku qaado wa utiya rasuulullaahi nebi maxamedna waxaa loola yimi sala allahu caleyh wasalam binahbi ibilin geel la soo dhacay oo gaala laga soo dhacay fasa'ala cannaa markaasuu na weydiiye wuxuu yidhi aaway nimankii gaadiidkay weydiisanayey faqaala wuxuu yidhi ayna nafaru jamaacadii awaye alashcariyuuna fa amara lanaa nebigu wuxuu noo amray bikhamsi dawdin shan tuldood shan tuldood kuwaasoo guri duraa kursi cadcad shan tuldoodoo kurusku cad yahay macnaa baarka geela kuruska baarkiis saas u dhalaalayaan u yidhi hala sii falama ndalaqnaa markaan tagnay qulnaa waxaan nidhi maa sanacnaa war maxaan samayna laa yubaaraku lanaa naloo barakayn mayo maxaa yeelay nebigu waa isagii dhaartay mudhaawuu halmaamaye warkaalae noqonne farajacnaa ileyh nebigii baan ku soo noqon faqulnaa waxaan nidhi innaa anagu nabaloo sa'alnaaka waa ku weydiisanay an taxmilanaa inaadna xambaartid faxalabta waa dhaaratay allaa taxmilanaa inaadana xaqaadayn afanasiita ma halmaanta qaala wuxuu yidhi lasu maahi ana anigu xamaltukum mid idin gaadiid siiyo idin xambaaray walaakina allaha ilaahay baa xamalakum idin qaaday wa ina anigu wallaahi in shaa allah ilaah baan ku dhaarta haddii ilaahay doono laa axlifu ku dhaaran mayo calaa yamiinin dhaar waa maxalu shaahidkii baabka oo faara- fa araa hayraha dhaartaa kayrkeed aan ku ogaado khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytu waxaan la imaanayaa alladii huwa khayrun midka khayrkaa wa taxalaltuhaa dhaartiina waa ka kafaara gudanaya inaanan waxba idin siinayso kuma dhaaran maxaan ogaaday inay khayr badan tahay inaan wax idin siiyo waa idin sii kafaaraan la imaanayaa bes haa marka waa sidaas adiga haddaad ku dhaartay weliga inaad digaag cunayn war soo galdhi male cunoo hadhowti kafaaro guda waayo taasna halkaasaa la dhig akhrajahu lbukhaariy xadiidu cabdillaahi bni samura qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal ly sl nebi wuxuu yidhi yaa cabdaraxmaan bin samura laa tas'ali limaarata madaxnimaha su'aalan weligaa jagaha la ii dhiiba hadhihi waxaan issharaxayo oo madaxnimada wada raadinayo oo xoolaha ku bixinayo kaba sii daran madaxnimaha raadin fa innaka adiga in uutiitahaa haddii laguu siiyo madaxnimada can mas'alatin baryoota weydiis ilaa hadda dadku waa barayaan codka isi iga aniga hala iga dhigo waxaa la ii waxay waa can mas'alatin waa weydiisi moogta haddii intaa weydiiso ti lagu siiyo wakulta ilayha adaa lagu wakaalanaya maalintii lagugu wareejiyey xilka baa lagu dhahayaa meel ka soo saar wakaa waddankii iyo dowladdii iyo adduunkii waa aday kuu taallaa wain utiitaha haddii lagu siiyo madaxnimada min hayri masalatin weydiisi la-aan adoo aan weydiisan ucinta caleyha waa lagugu kaalmaynaya war ninkaa innagaa meesha ku khasabnoo ku jiidnado naga nir ilaa ilaa xilka qabee hadda aan la shaqayno aan wax la qaban ya waa lagugu kaalmaynaya ninba dhinac buu qabanaya haddii kale waxaa lu leeyahy wakaa wadankii dhammaay aduu bal wax ka soo saar waidaa xalafta markaad dhaarata calaa yamiinin dhaar oo fara'ayta khayraha kayrkeeda aada ogaatid khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ama fara'ayta khayraha kayrkeeda aad ku aragtay khayran minhaa xaaluu ka khayr badan yahay fakafir can yamiininka dhaartaada ka kafaara gudo waati la imow alladii huwa khayrun midka khayrka ah la imow waayo dhaar baa iga dhacda haiska dhihine midka khayrkaa la imow waaye madaxnimadu marka waa cajaa'ib waa arrin dhib badan wuxuu yidhi kitaabkan imaarada iyo madaxnimadu waa amrun shaaqun waa arrin dhib badan awo nidaamkeeda kama soo bixi karaan ilaa afraadu min arijaali dad fara ku tirisa baa siday tahay uga soo bixi kara oo wax maamuli kara oo meel wax gaarsiin kara ya marka ha baryino ha weydiisan kolleyba haddii qofku loo dhiibay inta lagu baryo isaga ha loogu ha loogu kaalmeeye akhrajahu lbukhaariyu في kitaaب الأيmاn والنdور baabu qowل الlahi taعaalى laa يuؤaakidكm اllah bالlغو في أymaaniكm والlah subحaanaه وتaعaalى أعlaم bالsawاab